madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxbarasho dibadda wuxuu u diray laba wiil uu hore uga ballanqaaday kuwaasi oo lagu kala magacaabo ayuub cismaan maxamed iyo yuusuf axmed diini iyagoo labadaasi dhallinyaro u mahad celiyey madaxweynaha qaranka mudane xasan sheekh maxamuud waxayna sheegeen in farxad gaar ah ay ku abuureyso dhiirigelinta loo sameeyey maanta waxaan isku maanay madaxweynaha codsigii aa ka codsanay oo waxbarashadii dalka dibadiisa ahaa fulinteedii inuu madaxweynaha maanta noo fuliyo aadaan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha maanta waxaa meeshaan u joognaa oo xafiiska la taliyaha arrimaha madaxweynaha arrimaha bulshada codsi aa madaxweynaha u gudbisanay oo ahaa codsigaas in waxbarashada dalka dibadiisa oo cilmigaa soo baranay cilmi ka horumarsan sii siyaadino kadib markaa madaxweynaha usoo bandhignay hal abuur oo aas dhalinyaradeenna ku sameynay ballanqaadkii iyo codsigiina nooga soo dhinaca kale la taliyaha madaxweynaha dhanka arrimaha bulshada xaliimo culusow ayaa faahfaahin ka bixisay qorshaha dhallinyarada ee lagu diraayo waxbarasho dibadda ah maanta waxaan isugu imaanay ballanqaad madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u ballanqaaday laba dhalinyaro ah oo waxbarasho ka codsadeen inay bannaanka ku aadaan waxbarashadaasi taariikhda codsigooda wuxuu ahaa soddon iyo koodii oktoobar labada kun iyo labaatan iyo afartii alxamdulilah shukur rabbilcaalamiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ballanqaadkii uu maalintaas dadka hortooda ka ballanqaaday maanta waa soo gabagabooday labada wiilna waana hor fadhiyaan dhallinyaradaani ayaa horey madaxweynaha waxa ay kaga codsadeen in waxbarasho dibadda ah loogu diro si ay u horumariyaan xirfadooda waxbarasho wuxuuna madaxweynuhu maanta uu fuliyey ballanqaadkii waxbarasho uu u sameeyey si ay dibadda waxbarasho ay kaga helaan islamarkaana ay horumariyaan danta dalka